بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلaalة في الناar intaa kadib waxaan ku soo jirnay kitaabkii nawaaqid اlislaam oo sheekh maxamed cabdilwaab iska lahaa waxaan soo gaarnay naaqidka sideedaad athaamin shiikhuu wuxuu yidhi naaqidka sideedaad mudaaharaة اlmushrikiina wa mucaawanatuhum calى اlmuslimiin waa in gaaladii la xoojiyo oo garab la siiyo looguna kaalmeeyo dagaalka ay kula jiraan muslimiinta marka muslimkay gaaladu ay dagaalamayaan oo laba maaragtay saf la kala noqdo inuu qofkii u hiiliyo gaaladii oo dhinacooda ka soo jeesto oo u kaalmeeyo yaa naaqidka sideedaad ah yaa naaqidka sideedaad ah buu leey sheikhu wadaliilu waxaana u daliiluhu yidhi qowluhu tacala alla qowlkiisa uu yidhi waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin qofkii weli ka dhigta nimankaa gaalada ah iyaguu ka mid yahay in allaha alle laa yahdi alqowma aldaalimiina kuwa daalimiinta ah ma hanuuniyo marka muwaalaadka gaalada la siiyo iyo jacaylka iyo maaragtay nusrada midda lagu gaaloobo daabitkeedu wuxuu yahay in qofka muslimka ahi uu gaaladii xiriiriyo oo muwaalaad u sameeyo isaga oo diinkoodii raalli ku ah ictiqaadsanna waxay ictiqaadsan yihiin gaalnimadoodiina xoojinaaya islaamkiina duraaya markaasuu wuxuu muujisanayaa ateecid uu ateecaayo iyo hoggaansan uu hoggaansan yahay maaragtay gaaladii oo gaalnimadooda uu ku raacsan yahay kaasi marka waa murtad kaafir ah ahlucilmigu taa iskuma khilaafin laakiin waxaa laga hadlayaa nin u xiriiriyey gaaladii ujeeddo adduunyo ictiqaadkiisu waa maaragtay roon yahay alla iyo rasuul waa rumaysan yahay wax shakiyu kuma jiraan diinka gaaladana waa necab yahay laakiinse ficil ahaan iyo fal ahaan yuu u xiriiriyey gaaladii oo uu maaragtay ugu gargaaray iyadoo aysan maaragtay caqiide ka ahayn iimaankiisana uusan maaragtay jebinaynin marka waa ka mid baa la dhihi karaa iyagii xagga maaragtay haydaarinta iyo nicidda la nacaayo laakiin diinkii uu ka baxaa lama dhihi karo waxaa ku tusinaa marka inaan qofka diinkii arrinkaa uga baxaa aanla dhehaynin haddii aanay caqiida la jirin iyo maaragtay gaalnimadoodii oo la jecel yahay waa qisadii xaatib ibn abi baltaca oo wuxuu qoray xaatib oo nin saxaabiya ahaa waraaq buu u qoray gaaladii maka joogtay isagoo u sheegaya in rasuulka sal ly slama uu maaragtay weerar ku soo yahay markaasaa rasuulka sal ly slama xaatib wuxuu weydiiyey war waxaan maxaa kugu kallif markaasuu wuxuu yidhi aniga maaragtay diinkaygii oon ka shakiyey ama riday igama ahayne waxaan doonaya uun inaan qaraabadeyda iyo ku ilaashado laygu ilaaliyo aayaadkii marka waxaa kusoo degay suuratu lmumtaxana sida bukhaari iyo muslim ay wariyeen ibnu teymiya wuxuu leeyahay qofka muslimka ahi hadduu gaalkii raaco isagoo ictiqaadsan wax gaalku ictiqaadsan yahay oo wixii masalan gaalku waa oo gaalku hadduu yidhaahdo wax xalaal ahaa waa xaaraan yuu wuxuu ku raacaa gaalkii xaaraantinimayntii ama wax xaaraan ahaa yuu gaalkii yidhi waa xalaal markaasuu xalaalayntii ku raacayaa gaalkii bedelaadaasuu marka ku raacay wixii gaalku ictiqaadsanaayo marka ictiqaadinaya taa waa ku gaaloobaya qofku laakiin ficil ahaan buu u raacay isagoon ictiqaadsanayn wixii gaalku u ictiqaadsanaa oo xalaashiina xalaal ahaan u ictiqaadsan xaaraantiina xaaraannimo u ictiqaadsan ee macsidii uu ku raacay gaalkii taa ku gaaloobi maayo buu leeyahay oo dadkii dembiyada galay oo asagiisa oo asaga la nooc ahaa yuu ku xukum yahay waa kitaabkiisa al-iimaan la yidhaahdo yuu ku sheegay arrinkaas imaam shaaficina sidoo kale wuxuu sheegay qofkii gaalada u gargaara oo maaragta u hiiliya isagoon islaamkiisii ka shakisnayn oo aan islaamkii nacsanayn inaani inaanu arrinkaas ahayn gaalnimo cad muxuu soo daliilsaday marka qisadii xaatib ibn abi baltaca xadiidka cali uu wariyey markaasu wuxuu yidhi qofku waxa uu samaynayo ficila hadduu yacni ixtimaalayo ay suurtagal tahay in ay gaalnimo tahay iyo hadduu ixtimaalayo inaanay gaalnimo ahayn qofku waxa uu ku hadlo yaa la qabanayaa buu leeyahay isaga warkiisaa la yeelayaa oo maadaama ficilkiisu wax muxtamila uu iska ahaa waxaasan ula jeeda markuu yidhaahdo isaga warkiisaa la qaadanaya laakiin macnihii gaalnimada keenaayey yaa laysaga xambaaraa ilaa wa ilaa lama dhahaayo markuu tataarka ka sheekeynaya shekh islam ibn taymiya wuxuu leeyahay laa yuqaatilu macahum gaaladii dagaalka ay muslimiinta kula jireen dhinacooda kama soo jeestoo lama safto qof aan mukrahayn ilaa qof faasiqa moogiya ama mubtadic ama sindiiq marka mid gaala oo munaafiqa waa la safan kariyaa faasiqa marka marka qaarkood la safanaya mubtadica la safanaya marka qofkii la safta ama dhinacooda ka soo jeestaa gaala maaragtay ilaa wa ilaa shiikhu ma laha laakiin noocyo kala duwanay noqon karaan kitaabkiisa majmuuc fataawa waay wuxuu kaloo yidhi sheekh islaam ibn taymiya qofkii ummaddan islaamka ka mid ah ee gaaladii xiriiriya ama mushrikiin ha aadaan ama ahlukitaab ha ahaadaane noocun xiriirina xiriiriya sida inuu u yimaado oo kale ahlubaatilkii oo uu hadalloodooda xumaa wax ka mida uu ku raaco iyo ficiladoodii xumaa yacni ceeb iyo ciqaab iyo munaafiqnimo wuxuu ka leeyahay hadba wixii uu sameeyey marka aqwaashoodaas khilaafsan kitaabka iyo sunnada kuraacidda uu ku raacay waa ku ceebaysan yahay waana maaragtay ciqaabna waa ku mudanaya laakiin qofkii gaalada kuwoodu dhintay iyo kuwoodu noolaaba tawalli u sameeya jacayl iyo weyneyn iyo inuu waafaqsan yahay iyaguu ka mid yahay buu leeyahay waxaa jiray buu ku leeyahay kuwii sexroolayaasha ahaa ee maarata xidigaha caabudi jiray ee nebiyullahi ibraahim ka soo horjeeday yaa kuwo maaragtay islaam sheegana ay waafaqayaan kuwa waxay waafaqayaan fircoon ay waafaqayaan kuwa waxay waafaqayaan kuwii ilaahayba inkirsanaaba marka sheikhu wuxuu ku leeyahay kooxahaasi gaalnimadoodu haba muuqatee laakiin dad badanoo islaamkii soo galay oo xataa cilmi iyo cibaado iyo ku caanbaxay iyo xataa iyo madaxtinimada wax noocaas oo kale ah yaa gaalnimadoodii la dhex dabaashay buu ku leeyahay markaasi waxay arkaan buu ku leeyahay in maaragtay la taxkiimiyo qawaaciddii nimankaasu ay dejiyeen marka inay munaafiqiin yihiin waa la garanaya buu ku leeyahy ama nifaaq baa ku jira buu leeyahay muslimiin bay haska ahaadaane sababto oo qofka in sida daahirka islaam lagu sheego ma mancinayso inuu hoos munaafiq yahay oo kuwa munaafiqiinta waxaa ka mid ah oo gaalada tawaliya nimanka raafidada ah marka aayaddan ah waman yatawallahum minkum fa inahu minhum culammadu waxay leeyihiin ay min jumlatihim wa xukmuhu xukmuhum yacni duuduub ahaan waa ka mid xukunkiisuna xukunkoodu la mid yahay marka mufasiriinta qaar baa waxay leeyihiin waxaa hadda loola jeedaa maaragtay tashdiid iyo ku adkayn iyo ku-xeeldheeraasho lagu xeeldheeraanayo in waxaa la yska mancinaayo waxay leeyihin haddii iyagu si rasmi uga mid yaa la dhihi lahaa dee waa gaal buu noqon lahaa maqsuudkuna saas maahay leeyihin waxaa kaloo lagu fasiray yidhaahdeen qofkii ayaga weli ka dhigta gaaladaas ayaguu la mid yahay laakiin waxaa lagu caddeeyey arrinkaas lagu sii fasiray wuxuu ku tawalinayaa sida aluusi uu sheegaayo wuxuu ku leeyahay walacala dalika idaa kaana tawalihim min xaysu kownuhum yahuudan aw nasaara waa dhinacii diinta yahuudinimadii iyo nasraaninimadii yuu macnaha ku raacayaa waxaa kaloo la sheegay in maaragta aayaddu ay munaafiqiin kusoo degtay marka gaalnimay muujisteen waay markaas haddii ay tawaliyaan awal way qarsanayeen gaalnimadii ibnu cashuur wuxuu leeyahay aayaddan mufasiriintu waxay ku fasireen laba tafsiir in wilaayadii lagu xambaaro wilaayo dhammaystiran oo ah in diinkoodii uu qofku raalli ka yahay islaamkiina uu duraayo ama waxaa lagu fasirayaa fa innahu minhum tashbiih baliiqa inay tahay oo xeel dheer iyo ekeysiin maarata xeel dheer marka qof iyagii ka mida yuu noqonayaa qofkii mudnaashada uu mudan yahay cadaabkii culamada sunnadu waxay isku waafaqeen buu leeyahay in wixii ka hooseeya gaalnimadii oo lagu raali noqdo oo iyagii maaragtay lagu xiriiriyo gaalnimadaas muwaalaadka ka sokaysaa inaanay keenin in diinka qofkuu ka baxaayo laakiinse waa baadi cad bay leeyihiin waana kala xoog badan yihiin hadba qofka muwaalaadkiisu meesha uu gaarsiisan yahay iyo xaaladda maarata muslimiinta ay ku sugan yihiin iyo ku xirantay cabdalla bin cabdilcaziiz anqari oo aimadii dacwa maaragtay najdiya ka mid ah wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa muwaalaadkaas hadda muwaafaqat lkufaari calaa kufrihim gaaladii baa waxaa lagu waafaqayaa gaalnimadoodii wa idhaaru muwaddatihim jacaylkoodii la muujinaya wa mucaawanatu maca almuslimiin muslimiintiyaa maaragtay looga gargaaraya oo dhinacaas laga soo jeesanaya wa taxsiinu afcaalihim waxay samaynayeen gaaladu yaa wax wax fiican waayo laleeyahay wa idhaaru taacati walinqiyaadi lahum yacni ateecid la ateeca iyo hoggaansan loo hoggaansamaya yaa la muujinaya calaa kufrihim gaalnimadoodii yaa loogu hoggaansamay lagu ateecaya marka culammadu hadday muwaalaat lmushrikiin sheegaan buu leeyahay waxay ku fasirayaan waafaqidii la waafaqaaya gaaladii iyo u gargaarka loo gargaarayey iyo kaalmeynta loo kaalmeynayey iyo in ficilkoodii raali laga yahay waxay samaynayeen cabdilatiif ibn cabdiraxmaan ibn xasan isagu wuxuu leeyahay markuu maaragtay ka hadlaayey qisadii xaatib ibn abi baltaca oo uu caddeeyey inay tusinayso in maaragtay aan lagu gaaloobaynin mujarad almuwaalaati daahira yani xiriirintii daahirka ayada muuqatay oo keligeeda inaan diinka looga baxin marka qowlka alla uu yidhi laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum alla uu yidhi mu'miniinay cadowgeyga iyo cadowgiinaba ha ka dhiganina awliyo waxaa soo gala marka xaatib magacii islaamka magacii iimaanka ayaa lagula khitaabay wuu soo gala marka nahyigiina inaan weli laga dhiganin cadowgii allana cumuumkiisii waa uu kulansaday asagii xaatib ahaa sababkii si gaar aayad ugu soo degtana isagu ahaa buu leeyahay iyadoo haddana aayad ay ku jirto wax ku tusinaya in xaatib waxa uu sameeyey iyo ficilkiisu uu maarata nooc uun muwaalaad iyo xiriirin uu ahaa oo weliba jacayl uu u muujiyey qofkii waxaa sameeyana uu jidkii uu ka lumay laakiin markii uu yidhi rasuulku sal ll slam sadaqakum khalluu sabiilahu faraha ka qaada buu yidhi ninkan hadda run buu idiin sheegay markuu cudur daartay macnaha waxay ku caddahay buu ku leeyahay inaanu maaragtay ficilkaas ku gaaloobin maadaama uu mu'min ahaa alla rumaysan iyo rasuulkiisa oo aanu shakisnayn ee uu adduunyo uun waxaan u sameeyey hadduu gaaloobi lahaa xaatib lama dheheen khalluu sabiilahu iska daaya jidka u banneeya lama dheheen laakiin aayaddan waman yatawallahum minkum fa innahu minhum iyo aayadihii kaloo la macno ahaa waxaa fasiray buu leeyahay sunnadii waxaa hadalka wata sheekh cabdilatiif ibnu cabdiraxmaan ibnu xasan ibnu maxamed ibnu cabdilwahaab aayadahan marka sunnadii baa fasirtay buu leeyahay oo maaragtay taqyiidisay waxayna ku gaar yeeshay bilmuwaalaati almutlaqati alcaama xiriirintii guud ee dhinac kasta ka dhammaystirnayd sheekh saalax fawsaan wuxuu leeyahay tawalligu waa laba qaybood buu leeyahay kan koowaad waa maxay waa tawallihi min ajli diinihim in maaragtay weli laga dhigto gaaladii diinkooda dartiis dhinac diinkuu fiirinaya taas marka diinka waa looga baxaa buu leeyahay tan labaadna waa maxay tawalliihim min ajli tamaci dunya maca bugdi diinihim adduunyo jacaylkeedii wax lamid ah yuu u tawallinayaa gaaladii isagoo diinkoodii necab taasi waa xaaraan laakiin diinkaa looga baxaa lama dhahaayo marka khulaasadii maxay noqotay muwaalaadka qofku uu diinka uga baxaayo waa in qofkii muslimka ahaa uu gaaladii xiriiriyo isagoo diinkoodii raalli ku ah ictiqaadsan oo xoojinaya gaalnimadoodii u muujinaya ateecid iyo hoggaansan ayuu u hoggaansamaya gaalnimadooda ugu hoggaansamo hadduu taa muujiyo waa gaal gaalnimaysa caddahay hadduu hoos u qarsadana waa munaafiq laakiin haddii xiriirintaasu ay tahay ujeeddo adduunyo isagoon diinkoodi raalli ku ahayn maaragtay raacsanaynna iyagii qofkaas waa qof dembi ku dhacay oo dembi weyn ku dhacay naartiina loogu goodiyey hadba inta uu la egyahay dhibka uu gaarsiiyey muslimiintii marka xadiidkii cali haddii aan laqbayno oo qisadii xaatib wuxuu leeyahy bacatanii rasuulu llahi sal ly slama ana wazubayra walmiqdaad bn aswad yani rasuulka sal ly slama yaa idiray buu leeyahy aniga iyo zubayr iyo miqdaad ibn aswad wuxuuna yidhi inطaliquu xataa ta'tuu rawdata khaakh ilaa maaragtay dhulkaas khaakh la yidhaahdo iyo beertaas aad ka tagtaan socda buu yidhi fa ina biha daciinatan haweenay musaafirad ah ayaa meeshaa joogta wama aha kitaabun waraaqna way sidaa fakhuduuhu minha waraaqdaa ka qaada fainطalaqnaa tacaadaa binaa khayrunaa waan dhaqaaqna buu leeyahy iyadoo fardaheennii ay nala ordaayaan xata intahaynaa ila arawdati ilaa meeshii aan tagnay fa idaa naxnu bidaciinati haweenaydii musaafiradda ahayd safarka ahayd yaan meeshii ka helnay buu leeyahy dee alla u waxyooda rasuulka sal l slam moogtaha faqulnaa waxaan ku nidhi akhrij ilkitaaba waraaqda aada waddo soo saar faqaalad waxay tidhi maa macii min kitaab wax aan wada ma lahan wax waraaqa ma waday tiri way diidan tahay way inkiraysaa faqulnaa waxaan nidhi buu yidhi cali latukhrijinna alkitaaba aw lanulqiyanna asiyaaba ama waraaqda waa soo saaraysaa ama dharkaan kaa dhigaynaa sababta iyaga shaki kuma jiro mota rasuulka sal slm u sheegay sala allahu alay slam fa akhrajathu min ciqaasihaa waxay ka soo bixisay marka timaheedii ay ku soo ahday ayay ka soo bixisay fa ataynaa bihi rasuul allahi sal slm waraaqdii baan u keennay rasuulka sal slm faidaa fiihi waxaa ku jirta min xaatib ibn abi baltacata ee waraaqdaanu ka socotaa marka nin saxaabi u ahaa ilaa unaasin min almushrikiina wuxuuna u dirayaa waraaqdii yani rag mushrikiinta ka mid ah oo min ahli makata reer maka ah yukhbiruhum bibacdi amri rasuuli illahi sal ly slam wuxuuna u sheegayaa arrinkii rasuulka sal slm wax ka mid a macnaa in maka inuu furto uu rabo yuu u sheegayaa faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka alle ayaa wuxuu yihi sala alla ly slam yaa xaatib maa haadaa war xaatibo waxani waa maxay yani maxaad sidaan u samaysay waay marka wuu weydiiyey rasuulka sal ly slam taa marka waxaa laga fahmayaa in macnaha uu gargaar kastoo gaalid loo gargaaraa aanay iska gaalnimo ahayn haddii gaalnimo iska tahay moogta waxba lama weydiiyo xaatib xaatib wuxuu yidhi yaa rasuul lah rasuulka allow laa tacjala calaya wuxuu yidhi ha maaragtay igu degdegin buu yidhi rasuulka allow oo xukum dhaqsa hay saarin innii kuntu imra'an mulsaqan fii qurayshin quraysh anuu dulsaar baan ku ahaa buu leeyahay kama dhalan macnaha waxaa la sheegay inuu reer yaman ahaa isagu walam akun min anfusiha kuwooda dhaladkaa ka mid maahayn buu leeyahay wa kaana man macaka min almuhaajiriina dadkii adiga kula jiray ee muhaajiriinta ahaa lahum qaraabaatun qaraabo yaa bimaka maka u joogay yaxmuuna biha ahlihim wa amwaalahum ay ahalkooda iyo xoolooda ku ilaashadaan qaraabay meesha ku leeyihin ayagu fa axbabtu marka waxaan jeclaystay id faatanii dalika min annasabi fiihim xaggii dhalashada maadaama aan taa ka waayey an attakhida cindahum yaddan inaan maaragtay gacan ku yeesho macnaha inaan wax u taro waay macnuhu oon gacan u geysto yaxmuuna biha qaraabatii ay qaraabadeeda ku ilaaliyaan intaas aniga qasadkayga ahaa buu leeyahy ee gaalnimo raalli kuma noqon riddana igama ahayn marka xaatib markuu yidhi maa facaltu dalika kufran walaa irtidaadan walaa ridan bilkufri yani gaalnimo igama ahayn iyo ridoobid iyo inaan maaragtay gaalnimada raalli ku ahay wuxuu yidhi rasuulka sal slam laqad sadaqakum run buu idiin sheegay cumar baa wuxuu yidhi dacnii adrib cunuqa haada almunaafiq munaafiqan aan qoorta ka gooye ii fasax buu yidhi qaala wuxuu yidhi innahu qad shahida badran dagaalkii badar buu ka qayb qaatay wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey lacala allaha an yakuuna qad iطalaca calaa ahli badrin waxaa suurtagala in alla uu taalacday ahlu badar faqaala uu yidhi icmaluu maa shi'tum waxaad doontaan sameeya faqad kafartu lakum waan idin dhaafay bukhaari muslim baa wariyey marka gargaaridda gaalada loo gargaaraayo haddii aan diinkoodii loogu gargaarayn ee arrintu adduunye ay tahay yani gaalnimo ma noqonayso hadday gaalnimo tahay gaalnimo miyaa la dhaafaa icmalu maa shitu faqad kafartu lakum ma soo gelayso ahlu bedar iyo maar dad kaleba waa isku mid dhinacaas ee gaalnimada waxaa lagu dhaafaa un in laga soo noqdo o laga toobad keeno ficilkaas marka yani qofkaas uu sameeyey adduunye ahaan baa u sameeyey oo yuusan gaalnimo noqonina laakiinse waa dembi aada u weyn oo u baahan in la dhaafo naaqidka marka sagaalaad man ictaqada ana bacda annaasi yasachu alkhuruuju can shariicati muxamedin sala allahu alay wasalam kamaa wasaca alkhadira alkhuruuju can shariicati muusa calayhi asalaamu fahuwa kaafir qofkii ictiqaadiya in dadka qaarkood ay u furan tahay inuu shareecadii rasuulka sal ll ly slam uu ka baxo sidii khadirba ay ugu furneyd inuu maaragtay shareecadii nebi muuse ka baxo waa gaal buu leeyahy qofkaasi nebi moxamed sal alla ly slam dadkao dhan baa loo soo diray qolo gaara looma soo dirin alla wuxuu yidhi qul waxaad tidhaahdaa yaa ayuha naasu dadow innii rasuulu llaahi ilaykum jamiicaa anugu waxaan ahay rasuul alla uu soo diray idinka laydin soo diray dhammaantiin jinni iyo insiya marka loo soo diray rasuulka sal ly slam wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiina kumaanan soo dirin adiga ilaa inaad naxariis u tahay moogi caalamiinta oo dhan waa jinniga iyo insiga sida ibnu cabbaas laga wariyey jinni iyo insi buu ku fasiray caalamiintaas rasuulkuna wuxuu yidhi sala alla alay slam kaana annabiyu yubcathu ilaa qowmihi khaasa nebiga waxaa laga soo saari jiray qoladiisa gaar ahaan ou ka dhashay wa bicittu ila annaasi caamatan aniga laakiin dadkao dhan baa lay soo diray say u dhan yihiin xadiidka bukhaariyo muslim baa wariyey rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam waaladii nafsu muxamedin biyadihi waxaan ku dhaartay kii nebi moxamed naftiisu ay gacantiisa ku jirtaye yani allan ku dhaartay buu leeyahay laa yasmacu bi aniga ima maqlo axadun min hadi ummati qof ummaddan ka mid ah waa ummadii dacwad waa ummaddii dacwada ma og tahay ummaddu laba ay u qaybsantaa midna waa dacwo ummatu dacwa la yidhaahdo macnaha xaqi baa loogu yeerayaa kuwana waa ummatul ijaaba waa kuwii raacayba rasuulka sal ll ly slam marka ummaddan hadda la sheegayo waa maxay waa ummatu dacwadii waay waa kuwii xaqa loogu yeeraayo waay weli sooma islaamin ima maqle buu ku leeyahay axad ummaddan ka mid ah oo ummaddii dacwada ka mid ah yahuudiyun noqoya walaa nasraaniyun ama nasraani noqoya suma yamuutu kadibna dhinta walam yu'min biladii ursiltu bihi isagoon rumaynin wixii layla soo diray ilaa kaana qofkaasi wuxuu ka mid noqdaa min asxaabi innaar ahlu naarkuu ka mid noqdaa xadiidka muslim baa wariyey markii nebi maxamed sala alla alay slam lasoo saaray kadib yahuudinimadu qofkii yahuudigaa anfici mayso xataa haddii aanay muxaraf ahayn ee balka waran haddii muxaraf ay tahy oo mid la bedelo ay tahy ee waxaa waajib ku ah inuu nebi maxamed uu rumeeyo sala allah alay slam marba hadduu maqlo nebi maxamed sal alla ly slam haddii kale ahlu naar buu noqonayaa kan kirishtaankaaguna waa sidoo kale nasraaniguna waa sidoo kale nasraaninimadiisa ma anfacayso markii nebi maxamed lasoo diray kadib sal alla ly slam walow nasraanimadaas yaanay noqonin mid la taxriifiyey yaanay noqonin ee balka waran haddii ba iyada lafteeda lagu cayaaray kaa nasraaniga waxaa isagana waajib ku ah hadduu maqlo rasuulka sala alla alay slam maxameda inuu raaco oo diinkiisii soo galo haddii kale wuxuu ka mid noqonayaa gaaladii naarta ku waaraaye haddaba marka qofkii ictiqaadiya in qof ay u bannaan tahay ama weli ha ku magacaabo ama shiikh ha ku magacaabay ama qudbi ha yidhaahdee inay u furan tahay qof uun dadkii ka mida magacu doon haw yeele inaanu raacin nebi moxamed sal ly slam oo waajib kuma aha inuu nebi moxamed raaco yuu leeyahay qof dadkii ka mid a oo waxaa u furan inuu shareecadii nebi moxamed sal ly slam uu ka baxo oo waajibaadkii shareecada ka tago oo takaaliifta waa ka dhacaysaa uu yidhaahdo sababtoo ah meel buu gaaray bay ku leeyihin waxay soo daliilsadaan jahligooda wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin alyaqiin waxaa lagu fasiro o aan laisku khilaafsanayn in laga wado ilaa aad ka dhimato alla caabudaadiisa wad yaa la leeyahay markaas waxay yidhahan iyagu yaqiin markaad gaarto waa joojinaysaa cibaadadii marka kuwa maaragtay talax tegay oo suufiyaa yaa qaarkood waxaas ku hadlaan marka qofkii yidhaha maaragtay dadkii takaaliifta way ka dhacda dadkii qaarkood yaa takaaliifta ayba ka dhacaysa oo waajibaadkii lagama warabo meel bay gaareen darajay gaareen aanay u baahnayn inay shareecadii ku dhaqmaan qofkaasi waa qof beenaalo ah oo gaaloobay qur-aankii sunnadiina waa u beeniyey qofkaasi dad baa marka waxay leeyihiin sheekhi dariiqadu maaragtay dadka waa ka duwan yahoo isaga xaaraantu xaaraan kama ah bay ku leeyihin waajibkiina waa isaga waajib kuma ah marka waa gaalnimo weyn marka taas laakiin khadir muxuu nabiyullaahi muusa u raaci waayey jawaabtu waxay tahay nabiyullaahi muusa sideedaba khadir loomaba dirinba khadirna laguma waajibin inuu nebi muuse maarata raaco ateeco bukhaariyo muslim waxay weriyeen in khadir uu yidhi yaa muusa innii calaa cilmin min cilmi illaahi callamaniihi illaahu laa taclamuhu anugu waxaan haystaa cilmi alla i baray oo cilmiga alle ka mid a oo aadan adigu garanaynin wa anta calaa cilmin adiguna cilmigaad ku sugan tahay muusow min cilmi illahi cilmiga alle ka mid a callamakahu llaahu alla uu ku baray adiga laa aclamu anugu aanan garanaynin sababta nebi muuse dacwadiisu waxay ahayd mid ku gaara reer bani israa'iil anagii soo sheegnay daate xadiidkii ahaa kaana anabiyu yubcathu ilaa qowmihi khaasatan wa bucittu ila annaasi caamatan nebiga waxaa loo soo diri jiray qolada uu ka dhashay si gaar ah aniga laakiin dadka o dhan baa laysoo dira buu leeyahy nebi maxamed sal ly slm marka nebi maxamed dacwadiisu addoommada oo dhan yay maarata kulmaysaa qof ay u furan tahay inuu ka baxo raaciddii rasuulka sal ly slm iyo taacadiisii ma jirto risaaladii rasuulka sal ly slama qof ka deeqtoomi karaa ma jiro sidii khadir ay ugu furnayd inuu maaragtay nabiyullaahi muusa raaciddiisii uu ka baxo ile wax alla baraa jira asaga u gaar ahaa khadir hadduu yahay marka qofkii islaamnimadii maaragtay ay soo gaartay inuu yiraa maaha anugu cilmi baan haystaa alla i barayoo adugu aadan garanayn rasuulka sal ly slam saas lagu leeyahay qofkii marka arrinkaas fura oo jidkaas waa furan yaha yidhaahda ama yidhaahdaa qof maaragtay makhluuqaadkii ka mid a ama ha noqdaan dadka cibaadada u go-ay waa zaahid iyo laleeyahy ha noqdaan ama dad kale ha noqdaane yaa waxaa u furan inay dacwadii rasuulka sal ly slam ay ka baxaan raaciddii rasuulka sal ly slam ay ka baxaan qofkaasi waa gaal muslimiintuna iskuma khilaafsana qofkaasi inuu gaal yahay hadalkaa marka shekh islam ibn taymiya yaa majmuuc alfataawa saas ku leh alcaashiru shiikhu wuxuu yidhi marka naaqidka ama wax diinka looga baxo ee tobanaad alicraadu can diin illaahi tacaala waa diinka alle in laga jeesto oo qofku uu maaragtay danba ka lahayn diinka laa yatacalamu mau baranaayaba cilmiguu necab yah walaa yacmalu bihi kuna camal fali maayo oo dan kama leh wuxuu yaqaana xataa inuu ku camal falo ma rabo marnaba maaragtay qalbigiisa ma soo gelayso inuu maaragtay sharciga ku dhaqmo marka waa nin mucrid ahoo maaragtay jeestayoo diinkii ka jeestay waa wadaliilu marka waxaa daliil u ah qowluhu tacala alla qowlkiisa uu yidhi waman adlamu miman dukira biaayaati rabbihi uma acrada canha inaa min almujrimiina muntaqimuun yaa ka dulmi badan qof ka dulmi badan ma jiro waay macnuhu haddii la yidhaahdo qofkaa qof ka dulmi badan ma jiro macnaheedu xukunkooda waa maxay macnaha waa gaal waaye ile wax ka dulmi badan hadday jiraan gaalkaa ka dulmi badnaan lahaa ma ogta marka waxaa la xasuusiyey aayaadkii alle yaa la xasuusiyey qofkaas uma acrada canha kadib uu ka jeestay marka alle wuxuu yidhi inaa min almujrimiina muntaqimuuna annagu marka mujrimiinta waan ka aarsanaynaba alla uu yidhi kuwa munaafiqiina markuu alla ka hadlaya wuxuu yidhi suuratu nuur wayaquuluuna waxay leeyihiin aamanaa billahi wabirasuuli waxaan rumaynay alla iyo rasuulkii wa aطacnaa waan ateecnay leeyihiin afka keliya waaye uma yatawallaa fariiqu minhum waxaa jeesta marka oo icraad sameeya koox ayaga ka mid a bacda dalika intaa kadib wamaa ulaa'ika bilmu'miniina kuwaas marka mu'miniin maaha la leeyahy waidaa ducuu ila allahi warasuulihi haddii alla iyo rasuul loogu yeero liyaxkuma baynahum inuu kala xukmiyo idaa fariiqu minhum mucriduuna koox ayaga ka miduhu waxay noqdaan kuwa jeedsaday noqdaan wain yakun lahum alxaqu ya'tuu ilayhi mudciniina ilaa aakhiri alaayaat alla wuxuu caddeeyey qofkii taacada rasuulka sal ly slama ka jeesta oo xukunka maaragtay rasuulka sal l slm ka jeesta inuu munaafiqiinta uu ka mid yahay ousan mu'min ahayn ee mu'minku uu yahay kan leh samicnaa wa atacnaa waan ku maqalnay waanan ku ateecnay mid kale waa marka haddii munaafiqnimada ay sugnaanayso iimaankiina uu zuulaayo ka jeesasho laga jeesaday xukunkii rasuulka sal ly slama oo la doonay in wax kale loo taxaakumo iyadoo marka waxaas ay yihiin tegid keliyaoo laga tegey marka qaarkoodna ee qofka ku xambaari kartaba shahwadii oo ka qaaliba maxaa u malaynaysaa marka qof maaragtay diinkiiba caynaayaba oo halkaas gaaray marka culamada qaarkood icraadkan waxay ku fasiraan waa qof marka hore muslim ahaa laakiin kadib maaragtay mulxid iska noqda oo wuxuu leeyahay rasuulkii maxamed ahaa in la raacay inaan raacinbo labaduba iska furanta yahuudinimada iyo nasraanimada iyo mushrikiintan iyo diimahan la caabudaa dadkan maaragtay waxooda ayaga laftoodu maaha maaragtay wax munkar uu leeyahay ama waa iska furanta iyo wax noocaas oo kalea qofku wax rabuu raaci karaa buu leeyahay marka waa gaalnimo kusoo kororta waay marka icraad uu sameeyey waay macnuhu culamada qaarkoodna waxay kufr icraad ku fasireen diinkii buu ka jeesanayaa ma baranaayo kuna camal fali maayo ama nebigii buu ka jeesanayaa maxameda sala lla ly slama wuxuu leeyahy anigu mana rumaynaayo mana beeninaayo warkiisa marka ma dhegaysanaayo marka qofkii aan diinka soo gelin buu marka shabaha ile kufriguna waa noocyo badan yaha moogta midna waa cinaad oo mucaanadnimay ka tahay qofka marna waa maarata icraad bay ka tahay marna maarata shaki bay ka tahay marna waa takdiib oo wixii ibnu qayim uu sheegi jiray kitaabkiisa madaarij saalikiin marka kufri dharaadka muxuu ku fasira marka ibnu qayim waa qof aan soo islaaminba mogtaa isagu an yucrida bisamcihi wa qalbihi can irasuuli maqalkiisa iyo qalbigiisaba wuu ka jeedsanayaa rasuulkii wuu ka jeedsanayaa laa yusadiquhu walaa yukadibuhu mana rumaynaayo mana beeninaayo walaa yuwaaliihi mana xiriirinaayo walaa yucaadiihi col aan la ahayna ma laha walaa yusqii limaa jaaa bihi albatata wix uu la yimid rasuulka sal slm dhegba u raaricin maayo qofkii marka shirkii ku dhacsanaa bal ka waran yani muslim buu ahaa oo waa qof alle rabbinimo uga raalli noqday rasuulka moxameda sala allahu alay slama rasuulnimo uga raalli noqday oo diinka islaamkana diin ahaan uga raalli noqday laakiinse wuxuu maaragtay ka jaahil noqday tawxiidki buu ka jaahil ahaa markaasaa xujadii maaragtay lagu oogay oo xujadii buu maqlay markaasuu xujadii ka jeesanaya marka ma rabyo laakiin diinkii qaarkiis haddii uu ka jeesto iyadoo asalka uu sugan yahay oo axkaamtii qaarkeed inuu barto iyuu maaragtay uu ka jeestay ama kuma amal falin isagoon inkirsanayn wixii maaragtay diinka laga garanayay taas waa macsiyo ee diinka uga baxa la dhihi maayo marka icraad kasta iyo jeesasho kastaa naaqid ah oo diinka looga baxayaa lama laha waman adlamu yaa ka dulmi badan miman dukira biaayaati rabbihi qof la xasuusiyey aayaadkii rabbi humma acrada canhaa kadibna ka jeesta aayadihii marka iyagoo aada u cad oo dadkii hanuuninaya oo ku gaarsiinaya badbaadadii adduunka iyo tii aakhiraba inuu qofku ka jeestaayo waa wax lala yaabo marka humada culamada qaarkood waxay leeyihin waxaa loo isticmaala waa sidaas oo wax aad u yaable inuu ka jeesto marka iyadoo aayadii alle maaragtay lagu akriyo innaa min almujrimiina muntaqimuuna annagu waxaan nahay kuwa mujrimiinta ka aarsadaan nahay marka hadda mujrimkii waa gaalkii baa laga wadaa marka waa gaalnimo macnaha oo xaddi dhaaftay waayo macnuhu waa meel xun buu ka gaaray gaalnimadii marka qofkii ayadaha laka jeestay markii la xusuusiyey kadib oo xujadii ay ku quntay qofkaas waa qof mujrim ah alla wuxuu yidhi innaa min almujrimiina muntaqimuun haddii marka aan adduunyada lagu ciqaabin aakhiruusan fakanaynin dadku labay u qaybsamaan qof alle iyo rasuul u hoggaansan si duuduub ahaana laakiinse wixii uu jaahilka ka ahayo diinka alle ka mid ah yuu maaragtay u diidaa inuu barto culamadu waxay leeyihiin kaas waa daalim naftiisa dulmiye oo faasiq ah sababto waxaa waajib ku ah inuu diinka alle ka barto wax maaragtay ka dhigaaya ku alle ku caabuda basiiro qaybta labaad waa maxay wuxuuba diidan yahaaba inuu alle iyo rasuulba ajiibo kaas waa gaal yani marka qofkaasi dee risaalada rasuulkaba sal slam aanu rumaynba diinkan marka ma doonayaan mana baranayaan qolo kaleo marka muslimiin baa jira oo mucridiin noqda sheekh cubaydoo kale wuxuu leeyahay qof baa muslim ahaa markaasu wuxuu jaxdiyey wax farad ahaa oo maaragtay diinka laga garanayo daruura ahaan macluum min addiini bidaruura ah isagoo wixii garanaya yuu maarka iska jaxdinayaa yani macduur ma aha kaas marka waa mucrad buu leeyahay waa ridooba qofkaas kaas waxaa la mid ah qofkii xalaashaday wax xaaraam ah oo xaaraantinimadooda diinkii macluum min addiini bidaruuri ahaa sidii maaragtay in qofka maxrimkiisa uu guursadoo kale inay xaaraan tahay waa macluum min addiini bidaruura zinidoo kale inay xaaraan tahay waa macluum min addiini bidaruura khamrada in la cabo inay xaaraan tahay waa wax maaragtay diinkii laga garanayo on shaki ku jirin waxaan marka jaahil ka ahayn yuu maaragtay xalaalaysanayaa istixlaalkaa marka hadduu qarsanaayana hadda waa munaafiq oo aakhiru marka naarta ku ku waaraaya hadduu muujistana waa ridoobayaa oo sidii murtadiintii baa loola dhaqmayaa waxaa jira mid muslim ah oo asalkii iimaanku uu qalbigiisa ku sugan yahay laakiinse arrimaha qaarkood yuu ka jeesanayaa xadiid baa jiray rasuulka sal slm uu yidhi alaa akhbirukum can nafari halaada saddex nin oo iyagoo hore u fadhiyey rasuulka sal slam iyo saxaabadii yaa saddex nin ay yimaadeen markaasuu wuxuu yidhi ma idinkaga warramaa saddexda nin xaalkooda ama axaduhum fa awaa ila allahi midkood alle ayuu maaragtay soo qaabilay fa awaahu llahu alla waa uu dumay marka meel buu ka helay macnaha fadhigii rasuulka sal slm waama alaakharu fastaxya kii kalena waama alaakharu mid kalena fastaxya waa xishooday fastaxya allahu minhu alla waa ka xishooday waama alaakharu kii saddexaad miya fa acrada waa jeestay fa acrada allahu canhu waa allana waa ka jeestay waxaas marka wax diinka looga baxaya maaha yani fadhigaasuu qofku ka tegey diinku uga baxay lama laha salaadda jamaacadoo kale maalan uusa qofku uusa dukanaynin dembiba ha ku dhaco laakiinse maaragtay diinkii buu marka ka tegay lama laha waa macsiyo ilaa munaafiqiinta salaadaha ugu adag waxaa ka mid a cishaha iyo fajarka inay macnaha jamaacada yimaadaan sida xadiidkii bukhaari iyo muslim ay wariyeen ku jira sheekh suleymaan ibnu suxmaan yaa la weydiiyey waxaa la yidhi icraadka oo naaqid min nawaaqid islaam ka mid ah muxuu yahaa baa la yidhi markaasuu wuxuu yidhi haadihi almas'alatu hiya mas'alatu ljaahili lmucrid tani waa mas'aladii qofkii jaahilka ahaa ee haddana mucridka ahaa macnaha yani asalkii diinkiisa waxyaaba daruuri u ahaa yuu jaahil ka yahay haddana waa mucrid ahlucilmigu waxay sheegeen buu leeyahay in icraadku uu laba nooc u yahay nooc diinka looga baxo dabcada marka mindhaa khalad baa ku jira iyo noocan looga bixin waayo kan diinka marka looga baxo icraadka diinka looga baxo in diinka alle uu ka jeesto qofkii ma baranaayo mana ku camal falaayo sida nawaaqid islaam cashra lagu sheegay kaas mucridka marka yani diinkii barashadiisii yaanu wax haba yaraatee doonisa u qabinba naftiisuna maba ugu sheekeynayo wax uu manaa naftiisa wax ugu sheekeynaya keliya wax uu ku sugan yahay unbuu raalli ka yahay oo maaragtay gaalnimo ah wax kale marka ma raadinayo naftiisu marka wax kale ma doonayso laakiin icraadka aan islaamka ka bixinaynin waa qof mucrid oo laakiin ka caajizay waxweydiintii qofku waxweydiiya ma haysto sidoo kale wuxuu ka caajizay cilmigii uu maaragtay ku gaari lahaa hanuunka waana uu jecel yahay cilmigii waa doonayaa laakiin ma hayo dariiq uma helin sababto qof wax u caddeeyuu la'yahay wuxuu ku leeyahay licadami lmurshid qofku macnaha waxu sheego wuu la'yahay wuxuu ka soo naqliyey marka ibnuqayim kitaabkiisii nuuniyada iyo dariiqulhijratayn in qeybta labaad ee waxweydiin iyo cilmiga caajiska ah inay iga laftooda sii qaybsamaan qof hanuunkii doonaya oo doortay jecelna laakiin awood la-aano ay meesha timid oo qof culamaaba ma haystaba markaas wuxuu shabahaa buu ku leeyahay kuwii fataraadka oo kale iyo dadka aanay dacwadu soo gaarinba kan kale waa nooc kale uu ku leeyahay mucrid waaye wax doonisaba ma laha naftiisa ugu sheekeyn maayo waxa uu ku sugay moogi wax kale ugu sheekeyn maayo kii horan soo sheegnay wuxuu leeyahay allow haddii aan maaragtay garanayo diin ka khayr badan waxa aan ku suganah waan ka diin dhigan lahaa waan iska dhaafi lahaa waxa aan ku suganah wax kaloo awooda male buu leeyahay kan kale kan kale laakiin wuxuu raalli ku yahay wuxuu asagu ku sugan yahay oo wax kale ma raadinayaba marka labadooda isku mid lama dhihi karo farqi baa u dhexeeya laakiin suleymaan ibnu saxmaan wuxuu leeyahay waxaa muhima in la ogaado in dadka caamada ah ee muslimiinta iyo dadka maarata rarbaadiyaha ah ee islaamnimadu ay ka muuqato aan lagu kalifaynin tafaasiishii maaragtay diinta alimaan billahi wa rasuulih iyo wixii alle uu maarata noo jideeyo axkaamti ahaa sababto awood uma le taas ee waxaa looga kaaftoomayaa un iimaankii guud ee duuduubka ahaa sida sheekh islaam ibnu teymiya uu maaragtay ku qariray kitaabkiisa daru tacaarud iyo majmuculfataawa wuxuu leeyahay laa rayba annahu yajibu calaa kuli axadin an yu'mina bima ja'a bihi rasuulu iimaanan caaman mujmala shaki kuma jiro inay qof kasta ay waajib ku tahay inuu rumeeyo wixii rasuulku sal slm uu la yimid iimaan guud oo duuduub ah walaa rayba shakina kuma jiro ana macrifata maa ja'a bihi rasuulu cala atafsiili fardun cala alkifaaya in la garto wixii rasuulku sal ly slam uu la yimid si kala dhigdhigan oo mufasal ah in loo garto iyaduna inay fardu kifaaye ay tahay shaki kuma jira buu leeyahay fa inna dalika taasi daakhilun waxay soo gelaysaa fii tabliigi maa bacatha allahu bihi rasuulahu soo gaarsiin dadka la soo gaarsiiyo wixii rasuulka sal ly slam lala soo diray wa daakhilun wuxuu kaloo soo gelayaa fii tadabburi alqur'aani qur'aankii in la tadabburo wa caqlihi la maaragtay la garto wa fahmihi la fahmo wa cilmi alkitaabi walxikma kitaabkii iyo xikmadiina cilmi loo yeesho ayay soo gelaysaa wa xifdi dikri iyo dikrigii oo la xifdiyo iyo waducaa'i ilaa sabiili rabbi yee dadkii oo loogu yeeraayo jidkii alle bilxikmati waalmawcidati alxasana loogu yeeraayo waalmujaadalati bilatii hiya axsan si xikmad leh iyo maaragtay waana wanaagsan iyo in dadkii lagula doodo sidii wanaagsanayd yonaxu daalika oo mimaa kii ka mid a awjabahu allaahu alla uu waajibiyey cala almuminiina muminiinta uu ku waajibiyey fa huwa waajibun cala alkifaayati minhum marka waa fardiyo kifaayuu leeyahay haddii maaragtay dad faradkii naga ridaaya ay arrinkaa u qumaan dembigii marka waa naga dhacay buu leeyahay wa amaa maa yajibu calaa acyaanihim waxa maaragtay qof walba si gaar u waajibka ah fahada yatanawacu bitanawuci qudarihim wa macrifatihim wa xaajatihim wamaa umira bihi acyaanuhum waxay ku kala duwan tahay buu leeyahy arrintu hadba awooddoodu sida ay tahay iyo aqoontoodu sida ay tahay baahidoodu sida ay tahay iyo maaragtay qof walba wax gaar loo faray falaa yajibu cala alcaajizi can samaaci bacdi alcilmi oo can fahmi daqiiqihi maa yajibu cala alqaadir calaa dalik qofkii caajiska ka ahaa cilmiga qaarkiisa inuu maqlo oo aman maqlinba ama cilmiga kiisa daqiiqa ah fahamkiisa caajis ka noqday ku waajib ma aha qofkaas waxaa waajib ku ah qofkii awood u leh arrintaas oo cilmigiina maqlay cilmigii daqiiq ahana fahamkiisii fahmaya wayajibu waxaa waajib ku ah buu leeyahay calaa man samica anusuusa qofkii nusuusta shareecada maqla wa fahimahaa oo fahma min cilmi tafsiili kala dhigdhignaan iyo cilmi ballaaran xaggiisa waxaa waajib uga ah asaga maa laa yajibu waxaan waajib ku ahayn calaa man lam yasmacahaa qofkii nusuusta aan maqlinba wayajibu cala almufti qofkii muftiga ahaa ee dadku ay fatwo u soo raadsanaayeen ee ummadda muftiga u ahaa walmuxaditdi iyo qofkii xadiidka looga dembeeyey iyo walmujaadili qofkii maaragtay gaaladii iyo cadowgii la maaragtay doodaayey ee muslimkii dhinaca ka difaacayay waxaa ku waajiba dadkaas maa laa yajibu waxaan waajib ku ahayn calaa man laysa kadalika dadki aan iyagoo kala ahayn ile qof walba ilaahay maaragtay martabuu uu dejiyey qof cilmi maarata alla uu siiyey oo mufti noqday ummaddina ay maaragtay fatwo ka sugayso iyo qof muxaditha iyo qof maaragtay diintii difaacaya inuu seexdo maaha soomaalidu waxay dhihi jirtay nin lagu seexdow ha seexan marka culimmadu waxay leeyihiin qofkii haddii asalkii uu islaamka kusoo geli lahaa uu waayo oo uu icraad ka sameeyo waa kufr icraad bay leeyihiin marka sheekh cabdilatiif ibn cabdiraxmaan ibn xasan yaa wuxuu leeyahay dadkii waa kala duwan yihiin buu leeyahay hadba darajaadkooda iimaanku sida uu yahay oy iimaanka ku kala yihiin haddii qofka asalkiisa iimaanka uu joogo oo gaboodfalka iyo tegiddu ay noqotay wax intaa ka sokeeyo oo waajibaadkii iyo sunnooyinkii ah waa baab buu leeyahay laakiin asalkii uu islaamku soo geli lahaa haddii la waayo oo qofku icraad ka sameeyo si bilkuliya uga sameeyo kaas kufri icraad baa la yidhahdaa buu leeyahay sulaymaan ibnu suxmaan oo warkaa soo naqliyey kadib wuxuu leeyahay waxaa ka caddaatay buu leeyahy hadalka shiikha in qofkii aanu ku gaaloobaynin ilaa jeesashadii icraadkii uu ka jeesanayay inuu barto asalkii uu qofku islaamka kusoo gelayo maaha waajibaad iyo mustaxabaad ka tegey waajibaad iyo mustaxabaad u ka tegey keliya maaragtay marba hadduusa inkirsanayn lama laha qofkaas waa mucrido diinka shaqo kuma laha lama laha marka tafsiilka noocaas oo kalea iyo culummadu ay geliyaano wuu ugu muhiimsan yahay hadalkaas sheekh maaragtay sulaymaan ibnu suxmaan uu leeyahay mas'aladani waa mas'alatu ljaahili almucrid waa qof jaahil ah oo jaahilnimo shirki iyo wax noocaas oo kale ugu dhacay haddana icraad sameeyey si arrintii loogu xambaaro wax naaqid ahoo qofkii islaamu ku jiray markaasuu diinkii ka baxay loo yidhaahdo shiikhu wuxuu leeyahay walaa farqa fii jamiici hadihi alnawaaqidi bayna alhaazili waaljaaddi waalkhaa'ifi ila almukraha nawaaqidaas iyo waxyaabahaas diinka looga baxaayo dhammaantood farqi uma dhexeeya buu ku leeyahay qofkii inuu naaqidkaa u sameeyo isagoo ay jees jees ka tahay iyo kii ay dhab ka ahayd iyo kii cabsi darteed u sameeyey adduunyadeeda u cabsanayo waxaasuu leeyahay ila almukraha waxaa uun maarata cudurdaar leh kii la qasbay oo la dirqiyey marka qofkii waxaa kas u sameeya yani waa ogaal buu u samaynayaa qasad bayna ka tahay kaasi inuu gaaloobayo marka waa iska cadda qof baa marka ay jees-jees ay ka tahay macnihii wuu fahamsan yahay laakiinse yani dhab igama aha buu leeyahay ani cayaar cayaar bay iga tahay buu ku leeyahay wuxuu shabahaa qof maaratay islaantiisii ku yidhi intuu hadal ula jeestay dhinaceedu waad furan tahay buu ku yidhi heblaayoy markaasaa la weydiiyo la yidhi miyaad ma garanaysaa waxaan talaaq yihiin markaasuu yidhi ha waa garanayaa laakiin aniga talaaq uma jeeda buu ku leeyahay may waxay iga ahayd kaftana iga ahayd buu leeyahay waxaan leenaha marka horta macnaha mau qasade haa buu leeyahay laakiin maya waxay iga ahayd maaragtay misaax bay iga ahayd iyo kaftan mucudurdaaru marka qofkaas leeyahay maya talaaqiis marka waa u dhacaaya jeesjees ba ha ka ahaatee marka qof gaalnimadii garanaya macnihii gaalnimadana garanaya laakiinse ciyaar ciyaar ka dhigaaya qofkaas wax cudur daara male waa uu gaaloobaya ama cabsi buu waxaa u samaynaya yani wax islaamkii burinaya buu wuxuu leeyahay iyadoo ikraah uusan jirin u le maya ani waxa waan ka cabsanaya dad noocaasoo kalean ka cabsanaya waxaasuu leeyahay waa wax iska nafsi ah haddii laakiin dirqi wux lagu sameeyo haddii la dirqiyo oo la qasbo oo hadalkii ama ficilku lagu lagu qasbo dee qalbigii markaas ma gaari karaan dadkaas oo qalbigiisa islaamku waa ku xasilan yahay qofkaa marka mukra ahaa isagu waa macduur oo hadda camaar oo kale nimankii gaalada ahaa waxay ku qasbeen inuu maarata rasuulka sal ly slam wax ka sheego waxaa ku dilaynaa yidhahdeen wayna dili kareen moogta marka macduuru ahaa iimaankiis ma burinayn ile qalbigiisi iimaanku waa ku xasilan yahay qofkii ku dhaca wixii lagu gaaloobayey iyadoo maaragtay caqligiisa uu daboolan yahay qofka waa gaaloomayaa laleeyahay maya mid baa maaragtay carabki uu wax ka xadaaya sida kii allahuma anta rabbii wa ana cabduka inuu yidhahduu rabe markaasuu cagsi ka dhigay allahuma anta cabdii wa ana rabuka buu yidhi wuu faraxsanaa moogta ilahay inuu mahad celiyu rabe markaasuu si qalad u hadlay waa waa mukhti markaas kaas wuu gef allana wuxuu yidhi dadka muuminiintaa inay yidhaahdeen buu noo sheegay rabbana laa tuaakhidna in nasiinaa o akhta'naa alla ho noo qabanin haddii maaragtay aan waxhalmaanno ama aan gefno markaas alla wuxuu yidhi nacam sida xadiidka saxiixaa ku sugnayd ama qad facaltu riwaayo kale qofka marka qaarkood yani caqligiisa marka halaba maaragtay uga dhacday oo culamada qaarkood waxay ku maaragtay waxay tusaale u keensadaan sidii ninkii hallay gubo oo yidhi oo kale oo alla hadduu i awoodo layucadibanii cadaaban maa cadabahu axad min alcaalamiina saasaa qaarkood ku xambaaraan calaa kulli xaal ninkaas marka inuu macduur yahay yaa caddaatay oo taasuu diinka uga baxay lama dhihin in loo dhaafo ayaa la sheegay kulluhaa marka nawaaqidaa lasoo sheegay dhammaantood min acdami maa yakuunu khataraa waxay ka mid yihiin maarata kuwa ugu waaweyn xagga khatarta wa agtari maa yakuunu wuquucaa kuwa ugu badan dhicidda oo dadka ka dhaca oo marka qaarkood laska fududaysto marka waxaa loo bahan yahay qofki inuu tawxiidka barto uu ku dadaalo uu ka cabsado fitnadii nabiyullaahi ibraahim yaa alla wuxuu ku baryaayaa wajunuubnii wa baniya an nacbud alasnaam allow naga fogee aniga iyo ilmahaygaba inaan asnaam caabudno nabiyullah ibraahim baa saas leh oo ka cabsanaya maaragtay shirkigii ka cabsanaya annagii marka maxaa nahay sheikhu wuxuu leeyahay nacuudu billaahi min muujibaati qadabihi waxaan alle ka magan gelaynaa waxyaabaha keena caradi alle wa aliimi ciqaabihi iyo ciqaabkiisa xanuunka badnaa wa sala allahu calaa khayri khalqihi muxamedin wa calaa aalihi wa saxbihi wasalam ammaantii allana ha noqoto kii khalqiga o dhan ugu khayrka badnaa dushiisa ha noqoto oo maxamed ahaa sala alla alay slam isaga iyo aalkiisi iyo asxaabtiisi allah nabadgeliyo waxaana muhiima uun masaladii si caama marka loo ogaado qofku naftiisa ha ka ilaaliyo waxaas dadkii walaalihiisa haana ha u digo laakiinse acyaan iyo qof gaar ah marka gaalnimo lagu xukminaayo waxay u baahan tahay cilmi iyo maaragtay kaadsiinyo iyo howl maaragtay culimo waaweyn waaye maaha in lagu degdega maaha oo qofku uu iskala boodo maaragtay qofkan waa gaaloobadaas iyo wax noocaas oo kalea hadduu wax arko qofka hau naseexeeyo toos hau naseexeeyo hadduu u baahdo inuu culamo ku baraarujiyo culamada haw sheego ha yihahdo dhibkaasaa jira si maaratay arrinkaa loo xaliyo laakiin maaragtay isfadeexaynta iyo waxay dhici karto in mejlis khaasa ay ka dhaceen oo si khaasa loo daaweyn karay in maaragtay bannaanka la iska soo dhigo oo tashwiishki iyo lagu badiyo ummaddii iyadoo mararka qaarkood qofku iyo jaahilnimo ay ka tahay uu is leeyahay islaamkaad u gargaaraysaa ma aha dadka in la wareeriyo maaha waktigan laga lumiyo dadkii waxaa munaasab ku ah oo waxa wax ka qaban kara yaa maaragtay la gaarsiiyaa arrimaha noocaas oo kale ah mararka qaarkoodna waxaa u baahan in layska fiiriyo muujinta aada muujinayso waxaas maslaxo ma ka dhalanaysaa oo faa'iida maarata islaamka mugu jirtaa ma sameeyo maaha wax kastood ogaata xataa inaad maaragtay bannaanka la soo istaagto oo aada sheegto inay macnaha sax tahay maaha adigii baa dhici karta inaad ictiqaadiso qofkaana waxa uu yahay inaad ogaato laakiinse bannaan keenideeda iyo ma arrinka noocaas oo kale a waxay u baahan tahay in dhinac kale laga fiiriyo u baahan tahay oo maslaxada ka xasilaysaa maxay tahay iyo la fiiriyo laakiin waxaa muhiima uun qofku isagu ha iska fiiriyo oo ha iska ilaaliyo wax diinka looga baxo dadkiina maarata wuxuu ku baraarujin karo ha ku baraarujiyo wabillahi tawfiiq